magaalo xuduudeedka dhowbley ee gobolka jubbada hoose ayaa sanadadii u dambeeyey waxay samaynaysay horumarro dhanka dhismaha iyo ganacsiga iyadoo ay taasi sabab u tahay amniga ka jira degmada iyo isdhexgalka bulsho iyadoo marba marka ka dambaysa ay bulshadeedu sii kordhayso magaaladan oo dhacda goob muhiim ah ayaa udubdhaxaad u ah ganacsiga u dhexeeya dalalka soomaaliya kenya qaar ka mid a bulshada oan waraysi la yeelanay ayaa ka warbixiyey horumarada dhinaca dhismayaasha iyo ganacsiga ee ka socda degmada dhowbley ee gobolka jubbada hoose magacayga waxaa leeyahay walaal abshir yuusuf kulaas dhowbley waxa weeye aad bay horumar iyo ugu socotaa horumar fiican bay samaynaysaa waxay samaynaysaa dabaqyo badan hadda in laga dhisayo ilaa lix toddoba dabaq oo socda dabaqyo badan horena way dhismeen marka bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maalgashadaan ay waxa weeyaan dhistaan magaaladooda magaalo aad waxa weeyaan xuduud ku taallo oo aad u fiican weeye ganacsigeed uu fiican yahay marka saasaan ku dhiirigelinaynaa dadka bulshada waxaa ka mid a waa meel xuduud bay ku taallaa u diyaarsan waxa weeyaan bobolation badan iyo dad badan ay degan yihiin aad marka dhinacay waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa ganacsiga meel ku fiican weeyaan meel waxa weeyaan ku fiican weeye maxaa la yidhahdaay maxaa la yidhaahdaay maalgashigii marka waxa weeyaan magaalo aad u fiican oo ganacsigeeda uu fiican yahay weeyaan marka waxaan leenahay bulshadu ha maalgashato magaalada dhismayaasha ganacsiga maxaa la yidhaahdaay ka samaysay marka waxa weeyaan maalgashadaan leenahay dadka magacayga waxaa la yidhahdaa aadan daaq waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada dhowbley dhowbley waxaa ka socda dhismo aan tiro lahayn iyadoo la ofargaraynayo maaragtay meelihii ganacsiyada duugoobay iyadoo maaragtay mid walbaba oo midda kale kasii qurux badnaanayo hadda waad aragtaa boqol sakadeed oo maaragtay sidii hore laga bedelay waxayna kordhinaysaa bilicda magaalada heer waxay gaadhay ay dabaqyo ku tartanto magaalada dhobley marka zaaid baan dhihi karaa inay magaaladu isu bedeleyso ganacsigeeda iyo iyo habdhismadeedaba marka taasina waxay sii qurxinaysaa magaalada bilicdeedii iyadoo tartan ay ku geli karta xataa bilic ahaan magaalooyinka kale sababtoo ah waan ognahay meelba meeshay ka ganacsi fiican tahay ka dhismo qurux badan tahay inay bilicdeedu kasoo jiidasho badan tahay meelaha kale marka waa waa fikir aad fiican in laisku daydo oo weliba horumar laisugu daydo aad bana waan maaragtay ugu riyaaqaya inay saa kusii wadaan ganacsatadu saan ognahay magaaladu waa magaalo xuduudeed oo ganacsi fiican leh bulshadiina waxay fahantay hadda sida loo ganacsado sababtoo ahaa ganacsiga marka la fahmo iyo markaan lafahmin la fahansanayn isku mid ma aha markii hore lama fahansanayn laakiin hadda maadaama magaalo xuduudeed tahay oo fursaduhu ku badan yihiin bulsho badanna ay imaanayso oo ka baxayso saasay ganacsi fara badan ay ku yeelatay